halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha muujadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee baibalka ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiiragelin isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna wakhtiga nool ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka afaraad aayaddiisa saddexaad ee baalka afar boqol iyo siddeed ee axdiga cusub sida tan markii aad ku socon jirteen najisnimo iyo damacyadii jirka iyo sakhraannimo iyo rabsho iyo khamro cabid iyo sanam caabudid xaaraan ah markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay bilowga cutubka afaraad ciise masiix ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shanaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii hadalkayga maqlo oo rumaysta kii i soo diray wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah xukunno geli maayo laakiin dhimashadii ayuu ka gudbay oo nolosha u gudbay weli waxaannu ku jirnaa fasiraadda aayaddii lixaad ee laynoogu soo sheegay in injiilka lagu wacdiyey kuwa nool iyo weliba kuwa dhintay waxaana masiixu mar kale uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan sida tan ciise ayaa ku yidhi anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha kii i rumaystaa inkastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa kii kasta oo nool oo i rumaysta weligii ma dhiman doono waxaan ma rumaysan tahay haddaba dadka oo dhan xadgudubyadooda iyo dembiyadooda ayay ku dhinteen markaa in lagu wacdiyo injiilka qasab ayay ahayd waxaana isla arrinkaasi ka hadlay rasuul bawlo sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka labaad aayadda labaad wuxuuna haddii aad akhriso qidcadaasi rasuul bawlos leeyahay injiilka waa lagu wacdiyey dadka oo markii dadka lagu wacdiyey laba waxyaabood baa dhacay dadkii qaar way aqbaleen injiilka oo kuwa aqbalay waa inay ilaah u noolaadaan si ay ku badbaadaan weligood qaarna way diideen oo kuwa diidayna waa kuwa ku dhintay dembiyadooda iyo xadgudubyadooda weligood oo welibana ilaah lama lahan wax xidhiir ah haddaan ku soo noqonno casharka oo aan idin sii wadno halkii aynu ku dhaafnay habeen hore ayaannu waxaannu eegaynaa dhegaystayaal baalka afar boqol iyo sagaal ee warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka afaraad aayadda toddobaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba wax walba dhammaadkoodu wuu dhow yahay sidaas daraaddeed digtoonaada oo tukashada u feejignaada marka uu leeyahay rasuul butros wax waliba dhammaadkoodu wuu dhow yahay ayaa warbixintaasu runta ay ku sallaysan tahay ilaah dadka dunida wuu xukumayaa kuwiisana wakhti ka hor ayuu dunida ka saarayaa rasuul bawlos qudhiisa ayaa isla qidcadan adkaynaya oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii tiitos cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan innagoo sugayna rajada barakadaysan iyo muuqashada ammaanta ilaaheenna weyn oo ah badbaadiyaheenna ciise masiix butrosna wuxuu leeyahay wax walba dhammaadkoodu wuu dhow yahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa ilaah uu soo dhammayn doonaa dunida waxaanay hor imaanayaan kursiga ciqaabta ee masiixa waxaana masiixiyiinta laga abaalmarinayaa wixii ay geysteen inkastoo weliba taasuna ayaan saamaynaynin badbaadadooda rasuul butros oo garanaya xisaabta iyo abaalgudka wanaagsan ee masiixu uu bixinayo ayaa wuxuu ku boorinayaa masiixiyiinta inay soo jeedaan wuxuuna leeyahay sidaas daraaddeed digtoonaada oo tukashada u feejignaada waxaanay taasu u dhigmaysaa oo kale in mar kasta miir la lahaado qofka masiixiga ah oo xikmadda lihi waa kan aqoonta u leh kitaabka quduuska ah ee baibalka nin waliba oo miyir lihi oo masiixi ah ayaa wax badan ka ogaan kara kitaabka quduuska ah waxaa kaloo masiixiyiinta laga doonayaa inuu cilmi lahaado marka uu joogo dunidan qarriban sayid ciise masiix ayaa wuxuu ku yidhi xertiisa sida ku qoran injiilka sida matayas uu u qoray cutubka tobanaad aayadda lix iyo tobanaad markaasoo uu lahaa waxaan idin dirayaa sidii idayey ku dhex jira sidaas daraaddeed caqli u lahaada sida abeesooyin oo u sir la'aada sida qooleeyo waxaa markaasi lagaa doonayaa dhegaystow inaad xigmad u lahaataan sida masaska haddii kale waxaa ku qaniinaya mas kale oo agagaarkaaga ku nool wuxuu kaloo rasuulku leeyahay tukada wuxuu ku leeyahay marka dhanka kale laga eego wuxuu rasuulku u sheegayaa in salaaddu ay leedahay filashada soo noqoshada masiixii sare kacay haddii salaaddu aanay lahayn filasho weyn oo ah in ilaah uu kuu soo jawaabayo oo welibana aadan rumaysnayn in masiixu uu soo noqonayo waxay noqonaysaa salaad meyd ah waayo masiixa diiradda saari mayno waa inaan caadaysanno inaan masiixa la hadalno haddaan horay idinku sii wadno cutubka afraad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan wax walba hortood idinku aad isu jeclaada maxaa yeelay jacaylku wuxuu qariyaa dembiye fara badan waxaa rasuulku uu leeyahay wax walba hortood idinku aad isu jeclaada maxaa yeelay jaceylku wuxuu qariyaa dembiye fara badan marka ay sidan tahay rasuul butros wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan xidhiirka midkeeyo waliba kan kale uu la leeyahay qoraha kitaabka mahmaahyada ayaa wuxuu leeyahay nacaybku wuxuu kiciyaa dirir laakiinse jacaylku wuxuu daboolaa dembiyada oo dhan sida ku qoran cutubka tobanaad aayadda laba iyo tobanaad haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka eegaynaa aayadda sagaalaad ee cutubka afaraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan ismartiqaada gunuunucla'aan si weyn baa loogu baahan yahay in laysmartiqaado oo lays dhoweeyo oo ninka masiixiga ah ee aad horay u garan jirtay ee ku soo booqdana aad soo dhowayso oo qaabisho waxaan garanaynaa haddaba dad badan oo masiixi iska dhigaya iyagoo war raadinaya waa in kuwaas oo kale laga taxadaraa oo welibana aan lagala hadlin wax ku saabsan masiixa waxay u socdaan waa inay ku baabi'iyaan kuwaasoo kale ma ahan haddaba kuwa halkan lagu sheegayo kuwa rasuulku uu ka hadlayo marka uu leeyahay ismartiqaada gunuunucla'aan waa kuwa aad isku meel wax ku wada caabuddaan oo aad isgaranaysaan waxaa laga yaabaa inaad garanayso nin ka tirsan wehelnimada oo ku wanaagsan wacdiska dadka ninkaas oo kale waxaa lagaa doonayaa inaad gacan siiso haddii wax kale aad u awoodi weyso inaad kitaabada quduuska ah la qaaddo ayaa lagaa doonayaa waa inaynu noqonno kuwo soo dhoweeya howlwadeennada masiixiyiinta ah ee agagaaraheenna jooga haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu haatan idin akhriyaynaa warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka afaraad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan sida mid waliba u helay hadiyad idinku isu adeega sida wakiillo wanaagsan oo helay nimcada ilaah ee badan ee kala ceenceenka ah marka rasuulku uu leeyahay sida mid waliba u helay hadiyad ayuu ula jeedaa hadiyadaha ruuxa quduuska ah waxaana jira hadiyado aad iyo aad u badan rasuul bawlos oo hadiyadahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka laba iyo tobanaad inuu jiro hal jir ama hal urur oo ka kooban xubno aad u badan iyo in kiniisaddu ay tahay jir leh xubno badan iyo hadiyado kala duwan haddaba anigu garan maayo kan aad tahay iyo hadiyaddaada waxa ay tahay waxaanse garanayaa haddii aad tahay mid ka mid ah masiixiyiinta ilaah inaad leedahay hadiyado kuwaasoo aad iminkadanba u isticmaalayso inaad isugu adeegtaan haddaan meeriska cutubka afaraad horay idinku sii wadno ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan haddii nin hadlo ha u hadlo sidii isagoo ku hadlaya hadalka ilaah haddii nin adeegana ha u adeego siduu ilaah xoogga u siiyo in wax walbaba ilaah ku ammaanmo ciise masiix kaasoo weligiis iyo weligiisba leh ammaanta iyo dowladnimada aamiin haddaba haddii qofku aanu ka hadlaynin ama dadka baraynin hadallada ilaah qiimi uguma fadhiyo wehelnimada masiixa mana ahan inaan ku doodno inaan dadka barayno kitaabka quduuska ah marka aynaan baraynin oo aan wax waliba si buuxda dadka loogu macnaynaynin waxaana rasuul butros oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlaya uu leeyahay haddii nin adeegana ha u adeego siduu ilaah xoogga u siiyo marka ay sidaasi tahay wadaadadu isku si dadka hadalka ilaah uma baran haddii aadan jeclaysan sida wacdiga wadaadada qaarkood uu u dhacayo waxba ha la yaabin waayo waxaa loogu tala galay dadka qaarkii markaana waa in wadaad waliba uu dadka kaga dhex adeego siduu ilaah xoogga u siiyo waxaa kaloo haddaan fasirka aayadda kow iyo tobanaad soo gebagabeeyo uu leeyahay rasuul butros sida tan in wax walbaba ilaah uu ku ammaanmo ciise masiix kaasoo weligiis iyo weligiisba leh ammaanta iyo dowladnimadaba aamiin waxaa taasoo ay ka micno tahay inaannu ammaanta ilaah siino iyadoo weliba uu ku ammaanmayo ama ammaantu ay soo marayso masiixa waxaa iminka masiixu uu ka hadlayaa silac nooc kale ah waayo waxaa bilowday jirdil iyo xasuuq lagu hayay masiixiyiintii waagiisa wuxuuna kuwa markaasi uu la hadlayo u sii sheegayaa inay la kulmi doonaan silac iyo saxariir kuwo badanna waxay noqonayaan shahiid haddaba aniga iyo adiga waxaa laga yaabaa inaynaan shahiidiin noqonno hase yeeshee silac iyo rafaad baa dunidan inaga qabsan doona kollay ahaataba haddaan horay idinku sii wadno ayaannu waxaan idiin sii wadi doonnaa warqaddan koowaad cutubka afaraad aayadda laba iyo tobanaad ee rasuul butros waxaana qoran sida tan gacaliyaalow hala yaabina jarribaadda dabka ah oo idinku dhex dhacday in laydin tijaabiyo sida iyadoo ay idinku dhaceen wax la yaab lihi bal eeg sida rasuulku hadalka uu u dhigayo marka uu la hadlayo masiixiyiintan deggan aasiyada yar ee yuhuudda ah wuxuuna leeyahay hala yaabina jarribaadda dabka ah ee idinku dhex dhacday in laydin tijaabiyo sida iyadoo ay idinku dhaceen wax la yaab lihi haddaba markii aad u fiirsato dhibaatooyinka kala duwan oo dadka haya waxay la noqonaysaa in keligood ay dhibaatoonayaan waxaa jira kuwo badan oo dhibaato iyo welwel uu hayo waxayna la tahay in dhibaatida ay iyaga uun ku kooban tahay waxaana rasuulka oo garanaya fikirka dadka marka ay joogto silaca uu leeyahay yaanay idinla noqon in wax la yaab lihi idinku dhaceen wax kastoo silaca adiga ku haystaa uu yahay haddana waxaan garanayaa in dhibaatidaadu aanay ahayn mid adiga ku gaar ah waase mid lagula qabo silaca la marayo waa loo baahan yahay si waxyaalo waaweyn rabbiga loogu sameeyo waxaa sayid ciise masiix uu ku yidhi rasuul bawlos sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka sagaalaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan maxaa yeelay waxaan tusi doonaa waxyaalaha waajib ku ah inuu u silco magacayga dartiis haddaba silac baa loo marayaa in ilaah loo adeego markaana ma ahan wax la yaab leh in masiixa dartii loo silco waxaa ka dambaysa farxad iyo yiiddiilo mana ahan in silacaaga aad u qaadato wax la yaab lihi dhammaanteen silac iyo dhibaato ma hurno laakiin waa in ilaah loogu xamdi noqo wax waliba ee caadi ahaan inoogu dhaca iyo wax kasta ee isaga dartii aynu u marayno marka uu leeyahay jarribaadda dabka ah nebi daa'uud ayaa wuxuu inoo sheegay marka rabbigu uu isaga tijaabinayey inay ula mid ahayd sida naxaas la dhexgeliyey dabka oo la dhalaaliyey oo kale in isna loo dhalaaliyey rasuul butros ayaa tijaabada dabka ah mar waliba inoogu soo celcelinaya isaga qudhiisa ayaa silcay welibana wuxuu u dhiman doonaa sida mid shahiid ah oo kale marka reer rooma ay isagana u qudbi doonaan isla sidii ay sayid ciise masiix u qudbeen oo kale haddaba soomaalidu silaca iyo rafaadka waxbay ka taqaan laakiin waxba kama taqaano sida sayid ciise masiix loogu silco ama loogu rafaado marka rabbigu uu ina silcinayo danbuu ka leeyahay waayo waxay horumarinaysaa noloshayada masiixinimo haddaan meeriska cutubka afaraad ku soo noqonno ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka afaraad sida tan soo socota laakiinse sidaad u tihiin kuwo ka qayb qaatay waxyaalaha masiixu uu ku xanuunsaday farxa inaad farxad aad u weyn ku faraxdaan marka ammaantiisa la muujiyo maxaynu haddaba xanuunsiga ugu raaxaysanaynaa waxaynu ugu raaxaysanaynaa inay inoo diyaar garayso imaanshaha masiixa waxaa rasuul bawlos oo isla maadadaasi ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo haddaynu carruur nahay dee haddaba waxaynu nahay kuwo wax dhaxla kuwa ilaah dhaxla oo masiix wax la dhaxla haddii aynu isaga la xanuunsanno in laynala ammaano isaga marka waa inaan u babac dhigno silaca waayo si kale oo aynu ku socodsiin karno nolosha masiixinimada ma leh si kale oo qofku masiixa ugu adeegi karo ma leh haddaannu lahayn adkaysiga dhibaatooyinka ama xiisadaha nolosha haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu idin akhriyaynaa aayadda afar iyo tobanaad waa baalka afar boqol iyo sagaal ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddii magaca masiixa aawadiis laydin caayo waad barakadaysan tihiin maxaa yeelay waxaa idin dul jooga ruuxa ammaanta oo ah ruuxa ilaah aayaddan waa mid yaab leh luqad waliba ee ay ku qoran tahay ama ha ahaato marka ay ku qoran tahay tan giriigta ama tan ingiriisiga ama tan cibraaniga ama tan soomaaliga ah waxaa rasuul butros uu leeyahay haddii magaca masiixa laydinku caayo waa inaad ku reeraysaan maxaynu u reeraynaynaa haddaba waxaannu u reeraynaynaa waxay tahay iyadoo uu ina dul joogo ruuxa ammaanta oo ah ruuxa ilaah marka ay sidaasi tahay silicu waa wax ay leeyihiin dadka ilaah laakiin aan raagaynin ama aan dusha inaga saarnayn weligii wax waliba wakhti bay leeyihiin oo wakhtigooda ayay dhammaanayaan wuxuu rasuul butros leeyahay waad barakadaysan tihiin maxaa yeelay waxaa idiin saaran ruuxa ilaah waxaa loola jeedaa inaad ilaah ku ammaanto xaalad waliba oo aad ku sugan tahay xitaa haddii balaayo ay dhacdo oo fatahaad ama masiibo kale ay dadka ku soo habsato xusuuso inaad ilaah ammaanto haddaba waxaa jira dad yar oo ilaah ammaana markii wax waliba ay ka kala daadsan yihiin oy dhibaatana ay ku jiraan waxaan xusuustaa rasuul bawlos iyo silos oo xabsi ku jira in la garaacay markii la garaacay intii ay muusenaabi lahaayeen ama ganuunuci lahaayeen ayay bilaabeen inay ilaah ammaanaan haddaan horay idinku sii wadno cutubka afraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba midkiin yuusan u xanuunsan sidii isagoo ah gacanku dhiigle ama tuug ama sharfale ama mid farageliya axwaasha dadka kale rasuul butros wuxuu isferdhigayaa xanta cayda iyo dilka oo innaba kala saari maayo waayo wuxuu rumaysan yahay inayan xanta iyo cayda waxba doorin dilka waayo markii qof la caayo oo qofkii ka dhiidhiyo caydii la caayay ayaa taasu ay keenaysaa inuu gedoodo waxaanay alaaba ku dambaynaysaa gacanka hadal iyo in aag laysku galo waxaa kaloo rasuul butros uu leeyahay waa in silicu uusan ku imaanin dunuub innaga inaga timid haddii qofku u dambaabo oo uu qof kale wax ka soo xado ama xanto ama caayo oo taasi ay dhib ka haysato markaasi wax kasta ee ku dhacay ma ahan silac masiixa oo uu silcayo marka hore jooji xanta iyo beenta iyo nabiibnimada dabadeedna wixii ku qabsada masiixa aawgii ha kugu yimaadaan qalbigiinnana farxad baa soo gelaysa xaalad waliba ee aad ku sugan tahay ama aad ku jirto dhegayste weli waxaannu horay idinku sii wadnaa meeriska warqaddan koowaad ee rasuul butros waxaanan idin akhriyaynaa cutubka afaraad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin haddii nin uu u xanuunsado sida isagoo masiixi ah yaannu ceebsan laakiin ilaah ha ku ammaano magacan waxaa qalbigaygu uu xusuusanayaa masiixiyiinta xabsiyada ugu xidhan magaca masiixa haddiise qofku dembiyadiisa aawgii uu u xidhan yahay ilaah lagu ammaani maayo xabsigiisa balse marka uu ku dhex jiro xabsiga ayuu ilaah ammaani karaa oo weynayn karaa oo dadka gaarsiin karaa wax quseeya masiixa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad oo wuxuu rasuul butros leeyahay sida tan waayo waxaa la gaadhay wakhtigii dadka ilaah xukunka laga bilaabi lahaa oo haddii innaga marka hore laynaga bilaabo kuwa aan injiilka ilaah addeecin muxuu aakhirkoodu ahaan doonaa marka haatan rasuul butros uu leeyahay waayo waxaa la gaadhay wakhtigii dadka ilaah xukunka laga bilaabi lahaa ayaa taasu ay mare ka tahay in masiixiyiintu ay ka hor muuqan doonaan masiixa marka uu ku fadhiyo kursiga ciqaabta markaas oo qof waliba uu helayo wixii uu jidhkiisa ku kasbaday waana waxyaalihii qofku uu sameeyey intii uu noolaa rasuul butros oo la yaaban sida kuwa aan rumaysan xaalkooda uu noqon doono ayaa wuxuu leeyahay oo haddii innaga marka hore laynaga bilaabo kuwa aan injiilka ilaah addeecin muxuu aakhirkoodu ahaan doonaa haddaba kuweenna rumaystay ciqaabteennii waxaa bixiyey masiixa balse waa sidee haddii qaarkeen ay ku nool yihiin nolol aan isaga ammaan u keenaynin marka ay sidaasi tahay waa qasab in layna ciqaabo oo innaga laynaga bilaabo balse waa sidee kuwa aan ilaah rumaynin ama aan aqbalin injiilka masiixa si bal kuwaasi aad u ogaataan ayaannu dib ugu noqonaynaa meeriska cutubka afaraad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba haddii kan xaqa ahu si dhib leh uu ku badbaado xaggee bay ka muuqan doonaan cibaadalaawaha iyo dembiiluhu haddaba innaga masiixiyiinta ahi dirkhi baynu ku baxsannay waayo waxaynu dhammaanteen ku badbaadnay dhimashadii masiixa iyo inaan masiixa rumaysad ku qabno waana sida keliya ee laynoo badbaadiyey kuwa xaqa ah haddii ay dirqigaas ku baxsadeen sidee bay noqon doontaa ciqaabta la saaraya kuwa diiday injiilka
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muwjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitban haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin